waxaa jiray heshiis ay gaareen ethoobiya iyo madaxweynaha somalilan khilaaf badan ayaa ka dhashay maalmihii lasoo dhaafay soomaalida dhexdeeda bal ugu horeyntii magacaada ku bilow iyo arrimahaas waxyaabaha kalaalan kara
magacayga waa professor garaad malla oo marka lasoo gaabiyey magaca xaqiiqatan waxaan matalayaa bulshada maahmaaga ee koonfurta soomaaliya dadka reewinka loo yaqaan intii afkooda ayaan ku hadlayaa arrintan ka dhacday etoobiya iyo somalilan dhexdooda ee heshiiska loogu seexay badda arrintaasi waa xadgudub ku yimid madax banaanida iyo madax banaanida iyo qarannimada soomaaliyeed ku timid waana arrin aan kasoo horjeedno annagu haddaan nahay dadka ee lixda gobol iyo koonfurta iyo iyo gobolka banaadir iyo xataa gobolada kaas majority-ga runtii aad baan uga soo horjeednaa anagu maalgelin in maaragtay la jibiyo dastuurka soomaaliyeed waxa uu ka qabo arrinta maaragtay ilaalinta qarannimada soomaaliyeed marka taas waa inaan soo tagno waa arrintaasi waa mid debet prime ministerka soomaaliya ee lagu difaacay qaranka badana waqooyiga ayuu ka dhici jiray oo noocaasaan ka maqlay isagoo yidhi maaragtay sayid maxamed cabdulla xasan ayaa soo qaatay imaam axmed guray ilaaha u naxariista dhammaantood laakiin wuxuu ilowsan yahay oo aan sheegin koonfurta in etoobiyaanka weligood laga celin jiray oo ilaali jiray in ay soo galaan iskuulka soomaaliyeed dadkii la dagaali jiray daldanadii gasaar gude ama ganaane ee ka dhisneed koonfurta oo reer cumardiin deeladii saldanadooda ahayd marka saldanadaasi dagaal badan bay etoobiyaanka la galeen waktigii ka horreeyey gumaysiga iyo markii uu gumaysiga yimid kun iyo sideed boqol sagaashan iyo shantii nuuq markay yimaadeen ninkii la oran jiray u kufreen iyo butego nimankaas markay yimaadeen inta u dhexaysay waa lala dagaali jiray etoobiya waa la dagaali jiray saldaladaas oo ka tiranaysa dhulkaas koonfurta muddo sideed boqol oo sano gaaraysa ayagoo luuqaas cantay oo degay kun iyo afar boqol iyo tobankii oo hadda laga joogo almost lix boqol oo sano wax la jira ama lix qarne iyo ku dhawaad dadkaas weligood amxaaro way la dagaali jireen dagaalo badan baan dhex maray dad badan baa nooga qaaday si dhulka looga difaaco soomaaliyeed khaasatan waktigaas boqortooyadu waxay ka talinaysay gashaar gude ilaa nageelle agteeda oo filto meel la yidhaahdo nageelle u dhow xataa qaar waxay dhahaa nageelle way gaartay marka ilaa zoonihiisay ka talinaysay ilaa iyo gobolada maaragtay loo yaqaan jubbaland iyo koonfur galbeed oo dhan bay ka talinaysay marka dadkii intaa difaacayay dalka soomaaliya laga soo qaadaya waktigii sayid maxamed cabdulla xasan iyo waktigii axmed gurey waa sax labadaas noorkii ka dirira laakiin koonfurta ayaa ka difaaca dhulka soomaaliyeed inay amxaaro qabsato aniga awoogay oo la yidhaahdo xasan cali aadan ama xasan caliyo xasan caliyo eli oo loo yaqaan abamala wuxuu ahaa garaad waktigii oo u koonfuranta yimid kun sideed boqol sagaashan iyo shantii waktigaasi amxaarada way gadoodeen manilig baa joogay waxay yidhaahdeen talyaanigii baa ugu keenteen oo gumaysi ah in dalkeenna aad dibisaan baa rabtaan dalkeenna waa inaad muxuu ahaa nooga baxdaan webiga daawo iyo jubba waa inaad dhinaca bariga aad ka martaan waxay luuq iyo ka sokeen ilaa iyo fiilto dhulkan magac iskale saasay ku antacoodimala markii ay wafdi ahaan ugu tegay oo u yeereen milinig isagay wafdigiisa ilaa muddaa meesha lagu xayiray oo lagu qafaalay iyadoo la jebiyey xeerarkasiro caalamiga ahaa oo dadku ay ku dhaqmayeen in ergada u timaada aada u yeertid inaadan maaragtay aadan qabsan marka aadan xayirin aadan handadin adduunka saasaa lagu yaqiinay laakiin iyagu abamala markuu yimid kuwii wafdigiisa garaadka oo markaa garaadkii boqortooyada ahaa gasaargude markuu u yimid waxay yidhaahdeen kuma sii deynayno ilaa aad noo sii xdo dhulka waan garta ee etoobiya markaa wuu ka diiday markaa way handudeen waxay yidhaahdeen ama waa ku hilibkaaga muxuu ahaa yaan ku dalbaneen oo ku dilaynaa adiga wafdigaaba mise waa inaad eh, arrintan ogolaataan wuu ka diiday kadib wuxuu dhaheen miisaankaagoo dahab baan ku siinaynaa waan garta dahab badan baan ku siinaa oo miisaankaaga u dhigma noo ogolow garaadku waa ka diiday markii dambe garaadka fariintiisii yuu wuxuu u diray dadkii eh, boqortooyada eh, u ahaa ciidanka iyo iyo xoogga abaabul ciidan badan baa lasoo abaabulay oo u soo baxay dhinaca eh, etoobiya oo diyaar u ahaa dagaal inay ku qaadaan markaa kadibna waxaa dhacday markuu ogaaday in ciidan badan soo socdo minilik inuu yiri maaragtay ciidankaas jooji oo ku sii deynayaa Eh, maxaa ahayd, eh, ciidankii baa la joojiyey markaas uu eh, si nabadgelyo ah uu ku sii daayey markaasna qolyo oo talyaani ah yaa yimid luuq oo uu ka mid ahaa dhuuko farando iyo buteygo waraaqihii ay iswadaarsadeen garaada abamala Mm.
iyo minib markii dambe oo uu ku handadayo oo uu leeyahay waa idin baabi'inayna waa idinku soo tuuraynaa Mhm.
waraaqihii oo ofisa ayaan helnaa oo buugga uu qoray ulku furanta oo luuq uu ka qoray ayay ku yaalaan waraaqihii boqortooyada etoobiya iyo boqortooyadii saarguda isweydaarsadeen ayagoo hantidaad badan ay soo dirayeen annaguna aan u sheegaynay inaan mar walba difaacnahay laakiin aanan duulaan ahayn dalkeennana aanan iyaga siin doonin marka koonfurta waa laga difaacay eh, dhulkeenna dowladda etoobiya ilaa qarniyadii horeba laakiin cid sheegaysa male waqooyigun baa la sheegayaa eh, dagaalkiisi eh, maxamed cabdulla xasan iyo muxuu ahaa dagaalkii axmed gurey imaamka raximahullah taasun baa la sheegaya dadkana aaway ku dhammaaday dhinacan luuq iyo muxuu ahaa doolar ilaa iyo etoobiya ku dhammaaday oo koonfurta deganeeda boqortooyada ahayd caaw taariikhdeedii Wa- Taas marka anigu waxaan dhihi lahaa soomaalida waa in la baraa oo la xusuusiyaa dowladdana waa inay diiwaan gelin ku samaysa arrintaasi taariikhiga ah iyo halgankaas dheer oo koonfurta laga sameeyey dowladda federaalka ethoobiya ayaa markii ugu horeysay waxay qiratay culays xoog leh oo kasoo wajahay dhanka soomaaliya in dowladaha ee igaad iyo midowda africa iyo ururka islaamka iyo ururka carabta iyo iyo ururka midowda yurub dhammaantoodba ay garab istaagan yihiin ee soomaaliya M- markaa fiiriso arrintaas culays ma ku keeni kartaa heshiiskii ee ee dowladda ee ethoobiya ay la gashay maamulka somalilan
xaqiiqatan eh, culaysku waa mid jira oo xagga diblomaasiyadda eh, waa looga adkaaday etoobiya soomaaliya kaga adkaatay madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisa si aad ah ayay u dagaalameen xagga diblomaasiyadda marka diblomaasiyadda waa looga adkaaday culays badanna etoobiya waa saaran yahay laakiin ma u malaynayo intaas inay ku tilmaanayso in etoobiya ay ka istaagto damaca muddada dheer jiray oo mar dhawood aan ka sheekeynayay oo qarnayaal badan ah inay bad hesho oo ku saamo- soomaaliyeed ay sheegato xoogto ma u malaynayo in diblomaasiyaddaas keliya ay ku istaagayso Eh, waxay u baahan tahay in la muujiyo awoodda iyo awoodda soomaalida waan ku faraxsanahay Eh, allah mahadle in soomaalidu maanta ay ku midaysan tahay arrintaas Eh, qarannimada iyo nationalismkii soomaalidana oo arrintaas ay sabab u tahay laakiin intaas kuma filna waxay u baahan tahay actions kale oo badan oo diblomaasiyadeed iyo midda mujdu iyo mid dhaqaale in la qaaday u baahan tahay waxa waaye ninkan la yidhaahdo eh, dr abi axmed waa nin oo xogoo wareersan waqtiga xaadirka ah siyaasad ahaan oo aan maskaxdiisa si fiican aan aan maaragtay u shiilin xaaladda etoobiya inuu fahmo iyo xaaladda geeska africa marka waxay u baahan tahay eh, waxaa la yidhi doqon usha hareeraheeda lagu dhuftaa hadday garan weysana dushaa looga dhuftaa abi axmed waa inuu arko soomaaliya oo eh, ciidankeedii militariga iyo ciidankeedii badda oo gobolkaas ay damacayso kasoo muuqda oo ama meel u dhow jooga oo abaabulan xuduudii oo la xiray oo ay ciidamada soomaaliyeed ay tuuran yihiin waa inay arkaan waa in safaaradooda eh, xiriirka diblomaasiga ah loo jaro waa eh, laga saaro wadanka waa in maarata ciidamada ku jira wadanka laga saaro si aysan dabarjimo ugu sameyn ciidamadeenna waa in maaragtay diyaaradda ethiopian airlines la joojiyo xiriirka ganacsi qaadka waa in la joojiyo waxaasoo dhan marka u dambaysana dagaal food ka fooday u baahan tahay haddii tallaabo soo qaad in la iskaga celiyo laakiin diyaar garowga duulimaasiyadeed keliya kuma filna waktiga xaadirka ah soomaaliya waa dowlad kala daadsaneed ama ummad qarannimadooda kala daadsaneed muddo dheer muddo dheerna cunaqabateen maxay ahayd hub saarnaa maxay ahayd haddee abaabulkeedii lugaha la soo kacisay madaxa la soo kacisay cafwan marka in hadda madaxeena ay jabshaan mar damba hoos noo dhigaan oo ayna baabi'iyaan bay rabaan marka waxay u baahan tahay si deg dega in laysu abaabulo sidaasaana lagu joojin karaa abi axmed kuma istaagayo diblomaasiyad kale isagaaba wuxuu leeyahay maxay ahayd biyo-xireenka weynaa oo miilka waa laga soo horjeeday diblomaasiyad adag baa la isaaray waa la ii diiday waa masar baa maaragtay na dhibaysay waana ku guulaysano oo waxaan awood u helnay inaan dhisno biyo-xireenkii inaan biyo ku cadmayno iyadoo la qaylinayo reebanku waa yaraan yacna dooro iyadoo jabdiqa raasdheelo rufe waxay dhahaan doorada jabdiq marka isagu wuxuu leeyahay arrintaas waa ku guulaysana tanna waa ku guulaysan karnaa buu leeyahay iyadoo diblomaasiyadda ayna saaran tahay colayskeeda marka aniga inay diblomaasiyadda colayskeeda keliya abi axmed joojinaysa ma qabo markaa fiiriso arrimaha ka taagan soomaaliya ee ku aadan arrinta badda ma kula tahay in soomaaliya ay ku midoobi karto arrinta culayska leh ee ethoobiya hadda ay sheegayso ay kasoo wajaheen dhanka soomaaliya culaysyo badan soomaaliya ma kula tahay in ay ku midoobi karto arrintan
soomaalida muddo dheer ayaa la kala qobqobayay la kala qaybinayay iyadana isqaybinaysay dhibaato badanna ay haysatay si xoog badanna dowladnimadii ay hoos ugu dhacday waktigan xaadirka ah xagga shucuubka waa dabcan nin walba soomaalinimadu waa ku jirtaa waana rabiyaa in maaragtay la difaaco qarankii oo soomaalinimadu weli way ku nooshahay qalbiga dadka soomaalida laakiin waxaan isleeyahay hawl adag bay u baahan tahay waxaa suuragal ah dowlad goboleedyada qaarkood oo dowladda federaalku ishayaan in aysan dhegaysan baaqa guud oo dowladda federaalka ummadda soomaaliyeed ka imanayo oo markaas ay majaxaabiyaan hadafkaasi la rabo etoobiya in looga hortago taasi waa keeni kartaa in midowgii iyo muqmaantii qabay inay si buuxda u iman weyso laakiin waxaan ogahay haddii dowladda federaalka action ay qaado la taaban karo dagaalkana uu real mid kuna u ekaado etoobiyaankuna ay soo dhaqaaqaan oo isku dayaan inay xuduuddeen soo galaan soomaaliya inaysan u kala harayn baan aaminsanahay dalkana la difaaci doono waana dabeecad lagu yaqaan dadka soomaalida marka cadow ka soo weeraro badanaa way midoobi jireen marka waxaan isleeyahay arrintaasu waa support waa dareen hadda jira laakiin xoojin badan buu u baahan yahay dowladda federaalkayna ku xiran tahay agshanada ay qaadayso daacadnimada ay muujinayso iyo gubaabada iyo iyo iyo iyo wargurinta umada soomaaliyeed taasay ku xiran tahay waayahay aada buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa brofesor sheekh cabdisalaan malla oo teleefoonkii warrameeyey asigoona faahfaahin dheeraada ka bixiyey heshiiskii ay wada gaareen ethoobiya iyo maamulka somalilan